bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay hadar muddo toddobaatan iyo kow cisho ah ayaa waxaan ku maqnaa shaqo aan u joogay xarunta gobolka gedo magaalada garbaharey ee caasimadda gobolka gedo howlahan meesha u tagnay waxay ahayd dib u heshiisiin iyo maamuladii cusbaa ee dowlad goboleedka jubbaland ay samaysay heer degmo iyo heer gobol arrintaas waxaad u malaysaa inay boqol kiiba boqol ay noqotay arrin lagu guulaystay ilaahay baan ugu mahad celinayaa dadweynaha reer garbaharey baan ugu mahad celinayaa yaad u qabateen dib u heshiisiinta mudane ee dib heshiinta waxaa weeye niman siyaasiyiin ah oo maxaa la yidhaahdaa ka soo jeedo deegaanka jubbaland oo waxyaalo tatabanahaya way jireen kadib markii la wada hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo siyaasiyiinta qaarkood wadahadal ay yeesheen waxaa loo xilsaaray arrintaas iyada iyo dowladda iyo dowladda soomaaliyaba waxaa loo xilsaaray arrintaas inuu daadihiyo oo uu isu keeno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asal ahaan ka soo jeedo dowlad goboleedka jubbaland jenaraal cabdiqaadir shacali diini guddi farsamo oo hordhaca ayaa noo yimid insha allahu tacaala qaabkii uu shirka u dhici lahaa iyo maxaa la dhihi jiray qaabkii u qabsoomi lahaa yaa hadda muxuu ahaa lagu guda jiraa ayadaas ayada ahaan qabanqaabada hadda lagu jiraa insha allahu tacaala berri oo bisha labaatan ay tahayna waxaan filayaa in aan iclaamin doono siduu shirku u dhici doono kadib markii guddiga farsamada is arkaan uuna ama maxaa la yihahdaa cabdiqaadir shacali diinana wasiirka gaashaandhigana maxaa la yihahdaa uu asaguna xiriir la soo sameeyo xilliga kama dambaysta ah oo ergooyinka ka qaybgelaya shirkaas ay soo ururi lahaayeen berri bay soo bixi doontaasaan filayo hadduu ila yihahdo waxaa jiray khilaaf maalmihii ugu dambeeya soo baxayay oo ka dhashay maamul aad u samayseen gobolka gedo maamulkii hore ee gobolka gedo iyo kii hadda aad samayseen shirar ayaad ku gasheen garbaharey xagee ayay ku dambeeyeen khilaafyadaas iyo mugdi mugdigaas waa kormeerkan toddobaatan iyo kow cisho qaatay waxaan u fadhiyey xarunta gobolka gede magaalada garbaharey waa soo afjarnaan ku leenahay khilaafkaas wuu dhammaaday maamulka hore wuxuu ahaa maamulkii soo shaqeeyey mahad bay lahaayeen shaqo fiican bay qabteen laakiin waxa shaqaynaya haatan waa maamulka cusbaa waxay la socday oo haatan waftigii ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee degmada garbaharey imaan caddow kaarshe siyaasiga weyn dadka siyaasiyiinta ah ee ka soo jeeday dhulkan jubbooyinka gaar ahaan dhinaca gobolka gede ka soo jeeday ama jubbooyinka asalahaanba ka soo wada jeeday waa laga yaabaa inay wax tabasho jirtay wixii iyaga ahana waa waxaan haatan u qabanayna shirkan dib u heshiisiinta waxaad sheegtay inaad maamullo u dhisteen degmooyinka gobolka gedo dhismaha maamuladaas wadadee ayaad u marteen waa maamullo kumeel gaar ah oo xaq loo leeyahay in ay dhismaan waa maamullo hoos tago dowlad goboleedka jubbaland dowlad goboleedka jubbaland waxay sii hoos tagaysaa dowladda federaalka ah ilaahay idankiis maamuladaas kumeelgaarka ah baa shaqayn doono ilaa aan ka dhisno ama ay ka imaato wixii la dhihi jiray doorashadii saxda ahayd oo ahayd konsalihii shacabka ay dhisanayeen taasoo aan isleeyahay haatan sida u dhaqsinah badan baa ayaduna loo hirgelin doonaa oo aan isleeyahay ma laba bilood baa ka dhiman ama saddex bilood miyaa ka dhiman taasaa marka doorashada rasmiga ahayd ee bulshada ka imaanaysay bay ku imaanaysaa wayna og yihiin odayaasha dhaqanka ee maxaa la yidhahdaa heer gobol odayaasha dhaqanka ee heer degmo iyo intii aan maraynayba shacabka wuu ka dhaadhacsan yahay inuu yahay maamulkan maamul kumeel gaar ah oo u gudbi doono maamulkii bulshada ay iska soo saari lahayd ee ayada ay iska dhex dooran lahayd ee dadkay u yaqaanaan koonsalaha inuu imaanahayaa la ogyahay taas ayadahana loo diyaar garoobahayaa dadkuna waa iscafiyeen waxayna diyaar u yihiin inay sugtaan maamulkoodii ama shacabka ay soo dooranhayeen oo tuulo degmo iyo gobolba ka imaanahayey aad baana loo sugaya arrintaas dhanka maamulka jubbaland waxaan weli lasoo magacaabin golihii wasiirada ee maamulka maxay tahay caqabadda hortaagan in maamulkii la dhammaystiro golihii wasiirada uu madaxweynuhu magacaabo maxay tahay caqabadda hortaagan waad maqlayseen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan hadalkiisa ugu dambeeyey wuxuu ahaa waxa loo hareemahayo ama loo dibdhigahayo ama loo hambaynahayo waa wax walbo in la dhammeeyo wax khalaaf ah waa in la dhammeeyo waxa la yidhaahdo maxaa tabasho ah waa in la dhammeeyo maxaa la dhihi jiray dib u heshiisiintii dhamaystirkeedii waxa loo loo dibdhigahayey waxay ahayd safarkan dheer oon kow toddobaadka cish aan ku maqnayn anigii waftigaygu ka mid bay ahayd saas si la eg barnaamijkan haatan uu wasiirka gaashaandhigga daadahaynhayo oo isuimaadka ah ka mid bay ahayd waxaan filaynaa in qof jubbaland ka tirsan oo dadweynaha reer jubbaland ah intuu wax tabanaya inaan u hambaynay ahayd midda ayada ah ee haatan aan dhammaystirayno oo ay soo imaanahayaan dadkii wax ka tabanahaya maamulka jubbaland iyo reer jubbaland ay soo imaanahayaan insha allahu tacaala intaasi waxay yirnayd sida u dhaqsinaha badanna waxbaa ka soo bixi doona haduu la yihahdo